Dhallinyaradan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xaafada Gooshin ee magaaladaasi ka furtay goob ay ku cilad bixiyaan gaadiidka yaryar ee loo yaqaano mootobajaajka. Dhallinyaradan ayaa ka helaa nolol maalmeedkooda. Shaqadan ayay dhallinyaradani ka helaan nolol maalmeed ku filan iyagoo uga maarmay in ay dalka ka tahriibaan. Haddaba qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa ka warbixiyay habka ay shaqadan u qabtaan iyo waxyaabaha ku dhaliyay.
shaqadeedu makaanignimo waa oo bajaadaha ka shaqeyno ujeedka meeshaan u furta waxaa waaye inaad shaqeysto oo bajaadyadaan ka shaqeysto oo oo ku xamaashtaa aa ku shaqeystaa faa'iido waa leedahay waxaa waa faa'iido la-aan ma aha waxaa waaye meelajoogayga waaye maxaa waaye aradbaxaa ka helay wax walbaa ka helay haddii ka shaqeyna maxaa waa isku socdadoo dhaad waa iska maagamaageena waxba ma helaysid laakiin hadda barnaamijka ahaano oo ka shaqeyno oo makaanigada faa'iido waa ku aasanaa adiga waxaan lahaa yar ka shaqaysta makaanika oona joogo horseed xirfadaan labada kun tobaniyo toddobada ilaa iyo hadda labaatii shanta lixda lasii gelayo waxaa igu dhaliba intaa dad tuugsan lahaa inaan shaqaysto xooggeeda intaa leeyahay wax walba faa'iidaa ku jira dadka waxaan dhihi lahaa nin walba camal la-aan ay haysto inuu shaqadaas oo barto ama shaqo bir oo barto nin walba waxaa rabto inuu qabto camal la-aanta waxay sheegaysa malaha gadaalaya ka shalaynay shalay ma horaya waa dambeeya shaqadaa isbeddel wax weynaan ka dareemay waxaa isbeddelaya moota laamiga ii saaran ee ii gaday xaafad dugaane iga furtay waan ka guursaday caruuraa ii joogo naasir ibraahim xasan waa magaceedu shaqadeedu waa makaaniko macalin naasir ninkii yaqaana yaqaano mafati ujeedka meeshaan u doorna anagu waxaa weeye inaan mustaqbalkeena dambe waxaan anaga aan aan ku shaqaysan lahayn adiga iyo waxaasa u barnay shaqada anaga iyo farsamada anaga faa'iido badanaa noogu jirta sababtoo ah anaga waxaa waa haweenkeena dabkeena ma dambe waxaa waa waxaan cun lahayn iyo waxaan cabi lahayn iyo wixii anaga anaga oo oo shakhsigeena waa ka isticmaalnaa